waxaan soo dhowaynaynaa in wax walba oo dalkan ka jira siyaasad ahaan oo tabasho ah la ysugu tanaasulo iyadoo loo danaynayo dadka soomaaliyeed oo u baahan dowladnimada waxaanan soo dhowaynayn laakiin waxaanan soo dhowaynayn in la yidhaahdo magaalaad madaxda dalka laguma shiri karo oo amni ma ahan ma garanayno cidda loogu danaynayo laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo cid walba oo ay ka suurtoodo inay sidaa tidhaahdo inay tahay astaantii qaranka inay tahay magaalo dadka soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan ay gacmahooda ku wada dhisteen inay tahay magaalo aan qolo lahayn ay tahay magaalo soomaaliyeed inay tahay magaalo madaxdii qarannimada ummadda soomaaliyeed inay tahay xaruntii dowladda dhexe iyo baarlamaanka sidoo kale waxaanan soo dhowaynayn in la yidhaahdo daraf saddexaad oo ajnabi ah hana soo dhex galo oo la dhihi jiray ajaaniibtu ha u kala garqaado madaxda soomaaliyeed kaasi waa la soo dhaafay xaaladda dowladnimada ay ku sugan tahay maantay waxay maraysaa shacabka soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan inay dareemayaan in sharaftoodii dowladnimada ay soo noqoto